waxay sheegayeen tasallul alqada sida ay u dustooyin bisadu marka ay wax gaadayso ay dhabacanayso saasaanu midmid ugu baxayni meeshana waa lasoo garanaya waa laysu wada yimi markii laysu yimi hadalka waxaa bilaabaya cabaas cabaas bn cabdilmudalib waa rasuulka adeerkii isaga doorkiisu waa maxay doorkiisu waxa weeye inuu caddeeyo reer bani haashim inaanay awood lahaan ahayn ee rasuulku damacay inuu dowladdiisa aasaastooo halkaa u guuro dabeetna hadalkii buleed wuxuu leeyahy niman yow reer khasraj carabtuna aws iyo khasrajba khasraj bay isku odhan jireen inankayagii wuu diiday inuu idinka xaggiina u soo wareego mooyaane wax kale halkanna wuxuu ku joogaa ilaalin iyo sharaf iyo awood markaa niman yahow haddaa u oofinaysaan ballankaa la gelaysaan waa sidaas waa si wacan haddaa hadhow markaa arrintu idinku kullaato aad faraha ka qaadataan imikaba imikuu dhow yahaye faraha ka qaada oo iminka iska daaya iminkaa dhowdii markuu hadalkii dhameeye bay yidhahdeen adigu cabaasoo waan ku maqle waxaa tidhi ee yaa rasuul allah adigu hadlo waa dad aad iyo aad u jabsan oo nidaamsan waxay awoodi karayeen inay idhahdo yaa cabaas ma waxaan jirin baad doonaysaa noo sheegto rasuulka maanta awoodda ku nooli muxuu yihi sawta la firdhinaya maaha sawta nin walbaaba wuxuu doono yeelaya maaha lamay murmin doodna lamay gelin waxay idhahan ku maqanle adiga yaa rasuulallah hadal rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ammaanay hadalkiisuu furfurtay wuxuu hi waxaan doonaya inay igula baayactantaan afar arrimood afarta arrimood waa maxay ya rasuul allah wuxuu leeyahay asamcu waataaca fi lmanshadi waalmakrah inay maqashaan oo y adeecdaan marka aad nashaadka leedina firfircoontiin iyo marka aydaa firfircoon le labadaba labada goorba waayo waad garanaysaan qofku markuu firfircoon yahay inuu wax qabmaqlo iyo inuu wax aqqabtaa kuma adka laakiin xilligay ku adag tahay markuu caajsan yahy kow markaa arrinkiinu inaanu caajis iyo firfircoonaan ku xidhnaane rasuulka calayhi salaatu wasalaam amarkiisa marwalba fulisaan ta labaad annafaqa inaad diinta ilaahay dhaqaaliina ku bixisaan fi lcusri waalyusri markay xaaladiina dhaqaalo fiican tahay iyo markay cidhiidhiga dhaqaalaha ku jirtaan labada goorba iyana waa muuqataa markuu qofku hayo waxbixintu waa fududay laakiin marka la rabo inuu awood bixiyu bixiya waa goorma waa marka xaaladdu ay ku adagtay ee dhaqaalihiisu aan u wacnayn qodobka saddexaad ee lagu heshiiye waa maxay alamru bilmacruuf wannahyu can ilmunkar wanaagga inaad fartaan xumaana isu diidaan qodobka ugu dambeeya waa ka ugu muhiimsan waa ka ay ku dhismaysa dowladda islaamku ama islaamku uu ku yeelanayo jiritaan u gaara waxa weeye an tamnacuunii mima tamnacuuna minhu nisaakum wa awlaadakum inay iga difaacdaan waxa ooriyihiinna iyo ubadkiina ka difaacdaan inay difaacdaan naf iyo maal bay igu difaacdaan markaasaa waxay u diyaar garoobeen inay galaan beecadii intaanay beecadii gelin waxaa hadlay albara ibni macruur bara ibni macruur waa saxaabi wuxuu islaamay ayaamo yar ka hor dariiqaaba kusoo islaamay intii dariiqa la soo hayey ayay diinta u bandhigeen u islaamay dabeetna wuxuu ihi baawicnaa yaa rasuul allah rasuul ilaahow diyaar baanu nayna la heshii fa wallahi naxnu ahlu lxarb wa ahlu lxalaqa warisnaha kaabiran can kaabir walle waana la yaqaanaayo dagaal iyo maxaan ku rahdaa guluf raggii lagu ogaabaanay awow ilaa awowaanu ka dhaxallay wax alle waxay nayaysa ma jirtee nala baayacta waxaa kaloo hadlay abulhaysam ibnu tayhaan wuxuuhi yaa rasuul allah yahuud baa nala degan madiina yahuuddana xadhigooda waa jaraynaa kol haddaan islaamnay xadhkaaan u goynaynaa waayo qof islaamay iyo qof gaala oo diinta ilaahay canaad iyo madaxdee ku hayaa ma isku sii xidhnaan karaan xadhiggaan u jaraynaa waa caqiida waa walaa walbaraa waxay doonayaan ka beri noqdaan min awali ariiq ma aha adigoo islaama oo sheegana inaad muslim tahay inaad weligaas ku xidhantiin le waa saaxiibadayo xagga siyaasaddaanu saaxiiba ka nahay maaha waxaas wuxuu leeyahay yahuudda xadhiggaan u jaraynaa ee yaa rasuul allah ilaahay maalintuu ku soo xoojiyo ee ku soo muujiyo ma laga yaabaa maalintaa inaad naga soo wareegto annagoo kuweegina goynay oo dagaalkii gallay oo guulaysanay marka aanu heer la gaadho inaad maka iyo reerkaagu soo wareegto ma laga yaaba rasuulku wuu dhowlaacdiyey calayhi salaatu wasalaam wuxuu uhi bal addamu addam waalhadmu alhadm maya dhiiggeyguna waa dhiiggiinna burburintuna waa burburintiinna usaalimu man saalabtum waxaarabtum waxaarabtum ana minii wa ana minkum idinku aniga iga mid tihiin anna idinkaan idinka mid ahay ciddaan la nabadaan baan la nabdayaa ciddaan la dagaalantaan baan la dagaalamaya ciddaan burburisaan baan burburinaya isku dhiig baynu meel loo kala bixi mayno intaa markii la isweydaarsaday ayaa haddana waxaa hadlay alcabaas ibnu cubaada waa la xoojinaya waxa la doonaya heshiiska wax kasta oo hawl yar ku dhacaa hawl yar buu ku burburaa waxa la adkeeya dhilba oo loo taagaanaa aad buu u adkaadaa intaasoo saxaabiga iska daba hadlaysa waxay doonayeen xoojiyaan hawsha meesha ka dhacaysa waxaa celiye hadalkoo hadlay cabaas ibnu cubaada ibnu nadla oo ansaariya wuxuu leeyahay ansaarey hawshaa gelaysaan horta maydiin bilaabantoo ma garanaysaan arrinku maydin maydiin muuqdaa waxa weeyaan heshiiskaa gelaysaan xarbu alaxmari waalabyad casaan iyo cadaanba waa la dagaalamaysaan adduunka oo hadae diintan qaadataan cid walba oo la dagaalamaysaa waana wallaahi awlaaddiina iyo ubadkiina iyo reeriinaa ku burburaya wallaahi dagaal baa idinku bilaabmaya niman yaa u dhagaysta haddaa iminka hadhow aad hadhow faraa ka taagaysaan iminkaa dhowdiin haddaad ku sabraysaanna wallaahi waa cisiga adduunka iyo cisiga aakhiro ee ku adkaysta intaa markuu yidhi nin kaleo saxaabiya oo raggii ugu horreeya oo garaysan ascad ibnu zurara ayaa wuxuu isna qabtay hadalkiibuu qabsaday wuxuu leeyahy nimayow dhegaysa ruwaynaya ahla yasribu kaadiya wallaahi ikhraajuhu lyawma huwa mufaaraqatu lcarabi kaafa maanta saaridda aad saaraysaan maxamed sala allahu calayh wasalam ee magaaladiisii ka soo saaraysaan ee madiine geenaysaani wallaahi waa carab oo aad kala socoteen markay seeftu idin qaniinto ee meel walba carab idinka soo weerarto haddaa hadhow sawirkiinna uu yaraanay oo hadhow baqanaysaan iminkaa dhowdii haddii kale ku adkaysto intaasoo xoojinaya hadalay markay dhaceen waxay dhaha noo kaadiya or warka waa fahamsannahay naga daaya gacantiin yaa rasuula allah maxaanu leenay markaanu oofinno waa la bayactamaya almubaayaca waa gorgortan haddaanu fulinno oonu ballankii ka soo baxno maxaanu leenay tasawur u fiirsado walaalayaal diinta islaamku ma laha hebelo adiga wasiir baa lagaa dhigaya adiguna hebelay ku-xigeen baad noqonaysaa ogow adigu maayar meel heblaayo usii diyaargarow markaad fulisaan maaha waxaas hadii intaasaa lagu siinaya maaha waayo xuduud dunya waa wax markiiba dhammaanaya wax bini aadamka la wada gaadhsiin karana maaha hadduu qofku yidhaa waxaan u hirgelaya u dagaalamaya ama aan u jihaadaya arrin adduunyana ikhlaaskii baa meesha ka baxaya dhimashana ma doonayo dee ninkii wax loogu maga loogu magaca loogu ballanqaad ma raba inuu dhinto laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuuna barayaa qofku diinta muxuu ka faaidaa diinta muxuu ka faa'idaya waa inuu ka faa'iido keliya ilaahay raallaanshihiisa iyo jannada wuxuu ugu jawaabay aljanna jannaa helaysaan wax kale ma jiraan maxay yidhaahdeen laa naqiilu walaa nastaqiil laa naqiilu ma yaraysanayno walaa nastaqiil cafisna dalban mayne diyaar baanuno arrintaa yaraysan mayno markii baa rasuulku gacanta soo taagay calayhi salaatu wasalaam kuyuu baa loo galay ballan iyo heshiis ayaa lagu gelaya markii heshiiskii dhammaaday rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku yidhi waxaa soo saartaan laba-iyo toban mas-uul oo ummadda laba rabo sii days ballankii la galay cid loo raacba in la waayo cunadee dadku baa laga qaaday ballanka waa in la helaa cid arrinku ka go'o oo lala xisaabtamo oo wakiilla ah wuxuu rasuulku yidhi wakiilla iska soo saara mas-uuliyiin hadhow fulinta heshiiskan iyagu dabagala sidaa ogeed waxaa la soo saaray labiyo toban naqiib sagaal waxa weeyaan aws sagaal waxa weeya khasraj saddexna waa aws magacyadooda kutubta taariikh way qoraan sagaalka khasraj waxay ku sheegaan ascad ibnu zuraara albara ibnu macruur oo dariiqa ku soo islaamay cabdillaahi ibnu camar sacad ibnu cubaada almundin ibnu camar raafic ibnu malik cabdillaahi ibnu rawaxa sacad ibnu rabiic cubaadata ibnu saamit saddex kaleo saxaabiya awsaa jira waa usayd ibnu xudayr aan taarikhka ku garanayno abulhaytham ibnu tayhaan sacad ibnu khaysama markii intaa la gaadhay ayaa waxaa dhacay arrin cajiiba qarsoodi baa lagu wadi ballankii baa la gaadhay mar keliya waxa dhacayuun qaylo waxaa qayliyey shay ama shakhs cid baa qaylisay yaa ahla aljubaajib muxamed wasubaat qad ijtamacuu lixarbikum cidun baa samada ka dhaq- ka qaylisay qaylo wixi la maqlo qayladii ugu qaylada dheerayd yaa dadka toondooyiga ku jiro muxamed iyo subaadii bidcoolayaashii ayuu yaqaaneen muxamed iyo bidcoolayaashiisii way idin tashanayaan dagaalkiina diyaar u yihin gaaladii waa maqashay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu tacliiqiyey faalluu ka bixiyey wuxuu idhi haadaa azabu lcaqaba waa jinkii caqaba buurta caqaba jinkeedii bayna dhegaysanayey wallaahi laa tafaragana laka walle waan kuu soo faaruqi jin yahow ayuu rasuulku yidhi waan kuu soo faaruqi aan kuu soo gacan baxo Ah, taan kugu dhiwaad arka xataa jinkii baa colaadii diyaar u ah oo gaalada u adeegaya oo dhegadhegaynaya laakiin nasiib wanaag waa goorma waa goor hawsha dhammaatay rasuulku wuxuu dhaqaaqa hore u kala dhaqaaqa way kala yaaceen waxay gaadheen eh, goglahoodii nin walba iska seexday subaxii waxaa soo kalahay gaaladii quraysheed dabeetna waxaa u yimaadeen wafdiga ninkii watay cabdillahi ibni ubay hadal bay ku yidhaahdeen tilmaama hadal ay ku dheehan tahay hanjabaad iyo waxoogay ee wax la yidhaahdo beerlaxaws labada isugu dareen mar waxay leeyihin qabiil carbeed oo aanu la dagaalano kuwaan ugu nacabnay wallahi waa idinka oo beerlaxawsanaya qabiil dagaallo dhex maro idinkaan ugu nacabnay laakiin wallaahi waxaa ku ballanteen inaad wiilkayga kaxaysataan oo hadhowna la dagaalantaan wallaahi waa waxaan imanayn markaasuu cabdillahi ibn ubay leeyahay wax dhacayo maaha may dhicin ma jirto qoomkaygu annagoo madiine joognaa arrin aanan ogeyn ma sameeyaan maxaad u maleen xilliganna innagoo maka joognaa mamay dhicin isaga waxa ma oga miskiin xalaa la tashaday hawsh waa la dhameeyey asxaabtuna waa seegnu yidhah waa la seegay khalaas waa la aamus sidii bay warkaa ninka wareysiiyey ee gaalka la'ah ee u adkeeye dhaartay ayay aqbaleen oo iska soo noqdeen laakiin waxaad moodaa ha aqbaleene inaanan weli dhegadhegayntii joojinin mar dambe ayuunbaa waxaa u caddaatay in warkuba xalay jiro oo la heshiiyey markaasay ciidan ka daba direen ansaartii oo baxday meel dhexa markay marayaan ayaa waxay soo gaadheen laba saxaabi mundir ibnu camar iyo sacd ibnu cubaada mundir ibnu camar orod buu kaga dheereeyey way gaari waaye sacd ibnu cubaadana way qabteen isagoo garaacaya ayay soo geliyeen maka markiiba waxaa u baxay umaya ibnu khalaf oo u ilaalin jiray safarkiisa iyo tijaarada iyo ganacsigiisa madiine soo maraya ayuu ilaalin jiray kiibaa magan geliyey oo sii daayey ee baycat alcaqaba alkubraa taasay ahayd heshiiska noocaasaa la gaadhay waa heshiiska u gogol xaadhay inay asxaabtu hijroodaan sidaynu arki doono fi sanati aalista cashara min annubuwa wafada cala rasuuli waxa uu soo waftiyey alaaatu wasabcuuna rajula saddexiyo toddobaatan nin iyo imra'ataani min carabi lmadiina fabaayacuu rasuul rasuulka la baayactameen cinda alcaqaba athaniya maxay kula baayactameen cala an yacbudu allaha ilahay inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shaya ilahay inaanay waxba la wadaajinin wa an yamnacuu rasuula rasuulka inay ka difaacaan idaa haajara ilayhim markuu usoo hijroodo cid walba uma akhiratu waxay iska soo mareen oo iska soo qabteen inay cashara naqiiban minhum labiyo toban wakiil oo iyaga ka mid ah faqaala lahum arasuulu rasuulku wuxuu ku yidhi sala allahu calayh wasalam antum wakalaw wakiilla ayaa ka tihiin calaa qowmikum qowmkiina bima fiihim wax alla wixii kudhi jire kale kufaraau ayaa tihiin wakiillo ka kafaalati alxawaariyiin sidii xawaariyiintu wakiillada uga ahayn liciisa bni maryam wa ana kafiira calaa qowmi qowmka rasuulku wakiilkayga waayo waa muhaajiriinta ana muhaajiriinta gebigooda wakiil ka ahay labiyo tobankiinaasina ansaar farajacuu ila almadiina faintashara alislaamu fiiha wuu ku faafay akthara min almarati اluula wa fi sanati haalisata cashara wafada cala nabiyi nebiga waxa usoo waftiyey alaaatu wasabcuuna rajula wamra'ataani fabaayacuu rasuula rasuulka la baayactameen cinda alcaqaba athaniya warajacuu way laabteen fanasharuu islaama islaamkay ku faafiyeen fi lmadiina hijratu lmuslimiina ila lmadiina muslimiintii oo bilaabay inay u hijroodaan xagga iyo madiina lama calimat qurayshu quraysh markay ogaatay biintishaari lislaami islaamku inuu ku faafay fi lmadiina shadadad waxay xoojisay alaadaa dhibaatada cala asxaabi rasul lah sal l slam faamarahum rasuulku wuxuu amray bilhijrati ila lmadiina madiina inay u hijroodaan واللحاق إني كدب تقان بإخواني من الأنصار ولا له ذا أنصارته خرجوا من مكة مكاية كبحين خفية قرصودي خوفا وحي كعب سقبين من أن تمنعهم قريش قريشين يوديدوا من الهجرة هجرة وأراد أبو بكر وحو دمعي أن يهاجر إنه هجروده فمنعه وحجوتيي الرسول رسولك صلى الله عليه وسلم فبقي معه وحو لجوغي بمكة مكة أن بيعة العقبة مركي أي دعدي رسولك عليه الصلاة والسلام wuxuu fasax guud siiyey asxaabta oo uu ku leeyahay waxaan arkay oon ku riyooday riyada ambiyaduna waa waxyi meeshaa u hijroodaysaan waa dhul shilcas ah waa halka madiina waa buuro dhagaxoodu madowyi bayna laabatayn laba taag u dhaxaysa oo timir iyo wax leh madiine weeyaan hijrooda amarkaa markuu bixiyey waa la wada dhaqaaqay waxay u hijroodeen asxaabtu noocyo kala duduwan laakiin badankoodu waxay u hijroodeen qarsoodi iyagoo ka baqanaya adyadda iyo ictidaaga iyo dhibaatada gaalada badankoodu qarsoodi ayaasay ku hijroodeen qolooyinkii qaarkood baa la ogaaday qaarkood ayaa waxaa la ogaaday inay hijroonayaan markaasaa waxaa ku dhacay saddex arrimood midkood qolooyinka qaarkood waxaa la ogaaday intaana bixinba markaasaa la xabisay aadna ugu badnaayeen waa la xidhay oo waxa xidhay ehelkoodii ayaa xidhay kuwaas markaa mudday xidhnaayeen qaar bay gaadheen tobannaan sano qaar bay ku dhowaatay intay xidhnaayeen qolooyin kalena sida abu salama ibnu cabdilasad mar alla markii laga war helay isaga iyo xaaskiisii iyo inankiisii curad oo ilmo yara ayaa hijroonayay deetana waxaa ogaaday qoomkii uu ka qabay qoladuu ka qabay deetana waxay ku dhegeen xaaskiisii adigu haddaa iska hijroonayso meeshaa doonto qabo laakiin annagu ilatayada ma kuu sii daynayn way kala soo hadheen iyana maxay wadataa ilmaheedii waxa yimi qoomkii uu ka dhashay abu salama waxay u imaadeen qoladan kale waxay haddaa ilantii ninka haysateen anigana inankayagana siiya ilmihii bay iyagana haysateen waa reer dhan oo daqiiqada ka hor dhisnaa oo dhammaystirnaa oo iminka saddex meelood kala jooga abu salama iyo madiina ilmihii yaraa meel baa lagu silcinaya waxa weeyaan gabadhiina meel bay yara ku silcaysa sanad calaa xaaliya umu salama waxay leedahay sanad ayaan si waxba soo baxayay geed baan imanayay si aan u ilmaynayn u ooyayo ayaan gabalku dhacaa gurigaan ku laabtay maalintii dambu nin oday soo maray waar miskiinadan miyaa u naxdaan iyo orodoo iska tag marka lasoo fasaxay bay u tagtay reerkii ilmihii siiya waa la soo siiyey markii baa dhaqaaqday ilaa iyo madiina oo qof dumara oo ilmo yaroo mujaal wadata oo saxare cidlaah lugaynaysa waxaa ka soo horbaxay cumaan ibn abi alxa dun wanaag waa la yaab qofka dunta wanaagsan xataa dun wanaagiisa iyo wanaagiisu wuxuu hadhow gaarsiiyaa inuu islaamo bal ninka u fiirsa waa gaal wuxuu ihi binta abi umaya aabbaheed buu yaqaana ma waxaa tahay abi umaya inantiisii haa waxaagee ku socotaa madiina waa intee waa afar boqol iyo toddobaatan kilo kilo kilomitr afar boqol iyo toddobaatan kilomitr waa ilaa laascanood taqriiban ayay ku socotaa dan kale ma laha wuxuu yidhi inamari awrkan ku fuul inamari wuxuu yidhi allaya odayga iyo dhaqanka iyo gabadhaasi cidlay socotaa ee u sii weheliyeen ilaa iyo madiina waxay leedahay nin la yaab luha waa tahadhow keeni doontaa inuu khaalid ibn waliid iyo camr ibn caas isla maalin la soo islaamo qof qiimo loo cajiibu ahaa ilaa madiina waxay leedahay subaxii ayuu u soo fadhiisiya awrka soo xaggaas kaga dhaqaaqa markaa fuulo ayuu hoggaan ka qabtaa fiidkiina meel buu fadhiisiiyaa rasul ila halkaa iska jiis markuu madiine kusoo dhawaaday buu wakaa magaaladaas ninkaagii joogaaye udkhuliiha bisalaam nabadgelya ku gal iska soo laabta ilaa maka waa ilaa maka dib buu soo noqonaya waa tahadhow keenaysa sanadkii toddobaad inuu soo islaamo marka asxaabta qaar waxaa ku dhacday tafaraaruq intaa leeg qolo kalena sida suhayb xoolahoodii baa lala wareegay suhayb aruumi wuxuu ahaa nin meesha iska degan ruumina waxaa loogu bixiyey muuqaalkiisa muu ahayn ruum laakiin dadka caddaankaaba indhihiisa iyo timihiisa iyo waxaas ee wuxuu ahaa carabta la idhaahdo banitay ayuu ahaa meesha uu iska yimi wuu ku ganacsanayey xoolibaa uga batay maka markuu damca inuu hijroodo ayay ogaadeen ciidan bay ka soo daba direen dhowr iyo labaatan nin ah intuu geed hoobtii fadhiistay uu leebkii diyaariyey ayaa wuxuuhi waa iday taqaanaan qurayshay ninka leebka idinku yaqaanaane wallaahi juculadeedas intaanay maranin nin walba xabad lee baan ku dhajinaya waan ku dhammaynaya markay dhammaatana sababteedaan isticmaalaya waa haddii aad yeeli weydaan saa haddii kala miyaa waxaan idiin tilmaamayaa xoolahaygii ee soo faqda oo qaata oo nabadgeliya marka lagu dooransiiyo leeb nafta jaraya iyo xoolo meel yar laga soo faqanaayo waad garanaysaa biniaadanka caqliga ku dooranayo haye waxay dhan waxaan doorananaa xoolihii baan doonayna haye uu tilmaamay way doonteen mar alla markay helan bay fasax baata xoolihiisuu iska furtay uu dhaqaaqay waxyigii baa intii soo degay wa min annaasi man yashri nafsahu ibtiqa'a mardaati illah waxaa ka mid a dadka mid naftiisa iibinaya ilahay dartii iyo raaliaanshaha ilaahay raba wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku qaabilay markuu madiine soo galay rabixa albayc rabixa albayc abaa yaxya iibkaagii u waasaxay iibkaagii u macaashay waayo xoolahaagii ciidda ka badnaa waxaad ku furatay xorriyadda diintaada iyo inaad xor u noqoto inaad islaamka u adeegtid qolooyinkii la ogaadayna saddexa mid baa ku dhacaysa in la xabiso in la kala firdhiyo iyo in xoolihiisa lala wareego hal saxaabi ayaa isagu waxaaba khilaafay waa cumar ibn khadaab radi allahu tacaala canhu riwaayada xagga xadiidka marka laga eego sanadkeeda inqiaac baa ku jira laydhaa laakiin siirada ama taariikhda iyo xadiisku qawaaciddoodu isku nooc maaha way kala xoog badan yihin sidaa wal waa laska qaadan karaa cumar ibn khadaab wuxuu khilaafay qaabkii hore saxaabada u dhaqmi jireen waayo wuxuu isagu is ogaa waxa laga aaminsan yahay haybadda iyo baqaha qalbiga gaalada ugu jira wuu iska soo labistay xoolihiisa wuxuu soo qaadan kara wuu soo qaatay wuxuu soo fuday awrkiisii markaasuu kacbada ku dawaafay toddoba goor qurayshoo ka buuxday uu yihi shaahat ilwujuuh wejigiin alla akhribo wejigiin alla akhribo wuxuu yihi man araada an tafkilahu ummuh wayaytima awlaaduh wa tarmula sawjatuh kiina rabaa in hooyadii gablanto carruurtiisa iyo gabadhiisu agoontoobaan togaa haygaga daba yimaadeen togaa midiixa ee marka xaggeeda hore ah haygu soo gaadho famaa tabicahu axad bini aadan kama daba iman iska tege waa halkan culimada taarikhdu yidhaahdaan labaatan nin oo muslimiina ayaa sii raacay ila wax waroo laga daba iman maayo qaar la qaban lahaa ayaa iyaguna kusii sii raacay oo ku guulaysta oo ku gudbay sidaa awgeed waa halkay culimada ka soo qaataan yasacu lfarda maa laa yasacu ljamaaca wax qofka waxa u bannaan waxaan ummadda u wada bannaanayn hadday asxaabta hore la wada ijroona si muuqata aymallah in dhibaata ku timaado in la laayo in wax ku dhacaan dagaalla bilowdaan laakiin qofka waxaa loo ogolayay hadduu ishubo waxaan loo ogolayn ummadda inteeda kale hijradii bay bilaabeen markaa ha hijroodaane waxaa jira saxaabi loo diiday hijrada waa abubakar iyo cali cali hawl baa loo hayaa inuu arki doono abubakarna hawsha loo haya inuu arki doonaa wuxuu ya rasuulla hijroodo maya ee joog oo yaa rasuulla miyaan mayna israacnaa laga yaabaa haye joog deetana saasaa isaga lagu hakiyey muddo yar ka bacdina maka waa la mariyey cid xidhan iyo abubakar iyo rasuulka iyo cali bes intii kale waa ka wada socdeen lamaa carifa qurayshu qurayshi markay ogaatay biintishaari islaam islaamku inuu faafay fi lmadiina shadadad waxay adkaysay aladaa dhibaatada cala asxaabi rasuli lah sal l slam fa amarahum wuxuu amray bilhijrati inay u hijroodaan ila lmadiina walixaaqi inay ka daba tagaan biikhwaanihim alansaar kharajuu min makata maka ayay ka baxeen khifyatan qarsoodi khawfan waxay ka cabsi qabeen min an tamnacahum inay u diido qurayshun qurayshi min alhijra wa araada wuxuu damcay abubakar an yuhaajira inuu hijroodo famanacahu rasuulu rasuulkaa u diiday fabaqiya macahu bimaka maka ayuu la joogay halkaas oo eg fa kaanuu yatasallunahu dusi jireen waaxidan bacda waaxid midda midka ka dambeeya ayaa gaar loo dusi jiray liyatamakanuu si ay u suurto gasho min cibaadat illahi ilahi inay caabudaan alladii cibaadada alladii allaha imtasaja uu ku dhafmay xubuhu kalgacalkiisu bilaxmihim hilibkooda wa damihim iyo dhiigooda kalgacalkoodiibaa wuxuu ku dhafmay ilaahay subxaana wa tacaala kalgacalkiisii ayaa wuxuu ku dhafmay hilibkooda iyo dhiigooda oo jirkoodu xulay xataa saaruu waxay noqdeen laa yahtamuuna qaaraan isku hawlin bimufaaraqati awdaanihim waddankooda inay ka tagaan hawlba kamay gelin walibticaad inay ka fogaadaan can aabbaa'ihim aabbayaashood wa abnaa'ihim iyo carruurtoodii maadaama fii daalika taas ay ku jirto rida allahi ilahay raalliyaashiisa iyo wa rasuuluh kol haddii ilahay raalli ugu noqonayo oo ilahay raalli kaga noqonayo dan kama gelin lamaa aslama markay islaameen ahlulmadiina baalaga waxay ku xool dheeraadeen ahlu makata reer maka fii iidaa'i lmuslimiina biha muslimiintii ku noolayd inay aad u dhibaateeyaan si laxaadleed فأمرهم الرسول رسولك أمري بالهجرة إنه يجردان إلى المدينة فهاجر وحا يجرد بعض بركود في إسر بعض برببرك كلي اتفاق قريش قريش ويذكر علي على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ومركي كوباد صدح يتوصل نضاد ومركي كوباد اعي قعان صدان دلك رسولك عليه الصلاة والسلام لما رأى قريش قريش مركي عرقتي أن الرسول رسولك صار له إنه يا شيء أصحاب أصحاب وأنصار يهيليان يدافعون عنه دفاعا وينشرون دعوته دعودي سفافية صمموا waxay ku adkaysteen calaa qatli inay dilaan watafaquu waxay isku raaceen calaa an yaakhuduu inay ka soo qaadaan min kulli qabiilatin qabiilo kasta shaaban nin dhallinyaro ah wayajtamicuu ay ku kulmaan amaama daarihi gurigiisa hortiisa faidaa kharaja markuu soo baxo darabuuhu ay ku dhuftaan darbata rajulin waaxid hal mar ay ku wada dhuftaan maxay hal mar ugu wada dhufanayaan liyatafaraqa damuhu dhiiggiisu inuu ku tafaraaruqo fi lqabaa'ili qabaa'ilka falaa yaqdiru aanay awoodin aqaaribuhu qaraabadiisu calaa muxaarabati alcarabi carab inay la wada dagaalamaan kullihim dhammaantood walaakin allaha ilaahaha yeeshee aclama nabiya nebiga wuxuu ogeysiiyey sala allahu caley wasalam bima itafaqat calayhi qurayshu quraysh waxay isku raaceen waamara wuxuu amray bilhijrati inuu hijroodo ila lmadiinati madiine inuu hijroodo ayuu amray waxaynu arki doonaa itifaaq la galo kii ugu sharka badnaa maxaa laakiin keenaya mar alla markii ay hijroodeen saxaabadu ayaa quraysh baraqeeda laga baxay oo garabkeeda laga baxay maxay quraysh saa ugu baqayaan miyaanay ahayn qabiilkii weynaa ee carab oo dhani ka dambaysay ee santarka u lahaa ee awoodda dhaqaale iyo awoodda militariba lahaa maxay la bagayaan afar arrimood ayaa hijradani leeday oo ay ka bagayaan arrinka ugu horeeya waxa weeyaan waxay fahansan yihiin waxay fahansan yihiin saxaabadan meesha tagtay inay iimaankii ay leeyihiin waxa ay ku difaacan lahaayeen rasuulkooda sala allahu calayh wasalamna ay jecel yihiin in halkaa markuu rasuulku u tago sal allahu calay wasalam laga unkayo dowlad islaamiya oo iyaga ku soo wajahan oo ha dhowto iyaga majaxaabinaysa taasay si cad u dareensanaayeen ta labaad waxay yaqaaneen qabaa'ilka reer madiina oo dagaalyahana oo iyagu isku maaratay isku soo bartay dagaalka dagaaladoodii sokeeye labaatanka sano socday oo niman birfinin ka hadhaya inay yihiin bay yaqaaneen waxay kala yaqaaneen madiine iyo siday u adag tahay waa qodobka saddexaade juquraafiyan inay meel adag tahay oo la geli karayn ta afraadna waxa ahayd dariiqa waxa u mara madiina safrahooda ganacsiga ayaa mara markay shaam ku socdaan sii socod iyo soo socod halka haddii laga aasaaso dowlad iyaga nacab oo cadow laha dariiqaas u xirmaya waxay maka ku joogaanna waa qarfo waxba ugama baxaan meel beeraley maaha waxba ugama baxaan ganacsi bay ku joogeen haddii ganacsigii la xidhona xisaar iyo godoon baa ku dhacaya taasaa sidaa ogeed ay baqeen markay baqeen waxay keentay inay sameeyaan shirweyne shirweyne halkee lagu qabanaya waxaa lagu qabanaya daari nadwa daari nadwa waa daar uu u dhisay awowgood qusay ibni kilaab ninkii makaba u xoreeyey ee jurum uga saaray ayaa u dhisay waxa yidhi daartaasi waa daarta lagu gaamiyo dagaalada iyo nabadda iyo guurka iyo heshiisyada waxyaalahaasaa loo sameeyaa nin aan afartan gaadhinna muu geli jirin afartan ilaa uu gaadho fooda ma gelinayo gudaheeda mar karo afartan markuu gaadho ilaa uu konton gaadhona toban sanoo dhagaysiya weeyaan ma hadli karo ilaa uu konton gaadho waxa weeyaan tala kuma darsanaayo waa inuu fahmaa qaabka loo hadlayo sida meexanaha loo samaynaayo sida loo qiimeynayo toban sanuu dheg tamaaraya markuu toban sano dhegaysanayey ayuu maalintaba farta taagaya markuu is idhahdo waad subtaayo kontonkii baad gaadhay saasay ahayd nidaamkaasay lahaayeen laakiin maxay ahayd intay hawlooda kale ku wateen dambay ahayd maanta waxay sameeyeen shirkii ugu darnaa ee ugu dembiga badnaa waa maalin khamiisa lix iyo labaatankii safar sanadkii afariyo tobnaad bilowgiisi weeyaan waxaa soo xaadiray afar iyo toban nin oo oday raggii ugu waaweynaaya ee ka muuqday quraysh waxaa hordoodaya dabcan abu jahl waxaa ku jira jubayr ibnu mudcim iyo ducayma ibnu cadiy iyo xaaris ibnu camr oo ka tirsan bani nawfal bani nawfal ibnu cabdimanaaf waxaa ka mid a shayba iyo cutba iyo abu sufyaan oo bani cabdishamsi ah annadar ibnu xaaris bani cabdidaar buu ka socdaa abubakhtari ibnu hishaam zamca ibnu alaswad xakiim ibnu xisaam waxay ka socdaa iyaguna bani asad nabiih iyo munabih ibna alxajaaj oo laba nin oo walaalaha bani sahm bay ka socdaan umaya ibnu khalafna bani jumax afar iyo tobanka laba qabiil oo muhiima ayaa la dhaafay oo laiska dhagamariyey waa bani haashim iyo bani mualib ujeeddadaaad fahmi karaysaa bani haashim iyo bani mualib waxay isku gacan qaadeen oo ay ku heshiiyeen difaaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka meesha loogu tashanayo qofna laga martigelinaya waa laga xanqarsanaya bal u fiirsa walaalayaal sida loo ihaanaynayo qofka aan diinta lahayn ee aan mabda lahayn waa la ihaaneeyaa xataa kay isku mabdaa yihiin ayaan wanaag u haynin waxaa taqaanaan ninkii ugu colaada badnaa rasuulka sala allahu calay wasalam qoyskiisa waxa weheliya oo la yaab leh cid aan meesha laga filayn waa nin soo labistay oo garhka iyo madaxba ay cad yihiin oo oday weynah oo albaabka soo istaagay kuwaad ahayd baa la yidhi wuxuu hi nin carbeed baan oda carbeedoo najdi ka yimi waxaan maqlay arrinkaa u ballanteen waxaan isli wixii ra'yiga iyo fikrada aad ku biirisid atarawna man huwa hada rajul waayo ninkaas waa ibliis waa shirkii ugu khatarsanaa jin iyo insiba intii ugu khatarsanayd baa fadhida waxa lagaga doodayaa waa go-aankii ugu khatarsanaa ee lagu wajahayey cidda cid ilaahay abuuro ugu sharafta badnayd oo ugu fadliga badnayd waa rasuulu llahi moxamed sala allahu caleyh wasalam meeshau ka dhacaya waa maka dhulka halkii ugu qiimaha badnayd bal u fiirsa waxaa isbarkan khatarta ay leedahay markaasaa waxaa la wadaa in hawshii la bilaabo waxaa bilaabay shirkii nin ka mida iyaga wuxuu leeyahay anigu waxaan arkaa inaynu ninkan iska firdhino oo maalin daran buu naga soo dhex baxay innagoo habaysane aynu iska erino markaynu iska erinaynu firdhinana arrintaynaynu hagaajinno oo wadaalnimadeena dhexdeenna aynu habaysanno isagana ka raysano ka istiraxno fikrad bay ahayd waxaa markiiba gacanta taagay odaygaa garanaysaan laysa haadaa lakum bira'yi waa ibliis ma rabo inuu rasuulku tigaanti dhigo maalin sii noolaado ilbirasi inuu sii noolaado ma rabo waayo wuxuu doonaya inuu inuu baktiyo iftiinka yuriiduuna liyudfi'uu nuur allahi biafwaahihim wuxuu doonaya baktiyo wuxuu ra'yi maaha waxaas waar miyaydaan arag hadal macaankiisa miyaydaan arag siduu hadalka u dhigo miyaydaan arag sida loogu dhaganuguliyey wallaahi waxaan ka baqanaya inuu carabtaa dhex galo oo uu dabeetana wada kaxaysto markuu kaxaystana idinku soo duulo isagoo carabo dhan wata waxaynu arki doonnaa sideed sane ka bacdi sidaa gaalka ibliisu sheegay bay u dhacaysaa qabaa'ilka carabeed oo dhan wada duulaya oo maka ku socdeen arki doonnaa waa ninkan intuu jiray ibliis intuu jiray aadam buu ka horreeyey welina waa noolyey ilaa maantana waa nooli innaga qofka boqol sano iyo siddeetan sano jiraa la idhaha waa waaya arag imse dawladad buu soo noolaa waa hebel hebel sooma nidhaano ka weligiiba noolaa ka war weligiiba noolaa wuxuu khibran hayo waka ra'yiga ganafku ku dhufto oo diiday ra'yi labaad baa la soo jeediyey nin baa wuxuu uri waxaan anagu ra'yi hayaa in la xidho guri xadiida aynu samayno bira oo meelina aanay ka bannaanayn halka cuntada looga tuurayo mooyaane deetana aynu la sugno rayb almanuun geerida aynu la sugno kuwii hore wax sheeg sheegi jirayba qaar horaa jiri jiray oo diimo kala haystay siday kuwii u dhinteen ha u dhinto halkaanu ku xabisno deetana waxaa markiiba diiday ibliis laysa haadaa lakum bira'yi ra'yi maaha buuri waar miyaydaan arag asxaabtiisu siday u jecel yihiin iyo siday nafta ugu huraan iyo siday u dhiiran yihiin buuri wallahi waxaana ka aamin ahayn had cad ama habeen madow inay idiin soo bareeraan oo indhihiinoo shana ay halkaa ka jabsadaan dabeetna ay la baxaan ayaan baciid ahay buuri ninka waan haynaya meel baan ku haysanaya macquul maaha haysigii waxaa sheegaysaa waa maxay inaga daaye ra'yigaana u diiday nin baa halka fadhiya la dhaha abal xakam oo iyagu xigmad ku tuumaynaya maskax rasuulkuna uu bixiyey abal jahl waayo maskax wuu lahaa runtii nin ilaahay maskax siiye buu ahaa laakiin maskax iyo iyo garaad iyo fikrad aan diinta ku fahansiinayni maskax noqon mayso waa jahli baa la dhaha wuxuuna wallaahi anugu waxaan hayaa ra'yi aan weli duriga wareegaysaan oo aynaan ku dhicin ra'yidaan weli ku taabanin baan hayaa waa maxay bal waxay jirtaa ninkaan ra'yigiisa waa ra'yiga sidii kii hore aan ahayne wuxuu wataa ra'yigii sababtii qaabkii ah maraan ra'yi sheegaysana waa inuu is wataa taasina aniga ra'yiga waa inuu caynka oo aanan macnaynin oo aanan sharcin oo qaabkii aanan samaynin iyo ciddii fulilaysay iyo goobtii iyo goobtii waa wax kala naaqisa weeyaan isagu intiiba istaba dhigaya wuxuu yidhi ana waxaan arkaa in la dilo waa raayigii laakiin see loo dilaya waxaa la soo jamcinayaa toban dhalinyaro ah oo qabaa'ilka qurayshood oo dhan waa kow nin walba waxaa loo dhiibayaa seef timaha jarays af badan dabeetana mar bay ku wada kulminayaan hal darbad way dhufanayaan oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma toban seefoodun baa dili karaa oo seefka laba dili maayo miya maya waa shaksi caadiya hal seefka waa dililey muxuu uga jeedaa sagaalka seefood ee kale wuxuu uga jeedaa haddii hal qof ku dhufto ciddaasay dabagelayaan aanadii iyo dakanadii iyo godabtii halkaasaa loo dabagelaya laakiin marka hal markaa looga dhufto yaa u raaci arrinkaa ku baahaya bani haashim iyo bani mualib cid u raacaan bay gara waaye qurayshna waxaa u fududaanaysaa magta oo qabaalkuna haddii la hurumiyo laba kun bay dhiibi karaan oo geel hadday doonaan haddii laakiin jilib tahay dee waxay bixiyaan waa iska yartay wuxuu yidhi caawa la fulinaya caawa wuxuu sheegay cidda qabanaysa intaa markuu sameeyey ayaa waxaa markiiba gacanta taagay he ibliis haadaa huwa ra'y laa ra'ya lakum hayrahu wakaa ra'y buuri maxaa jirta waa dul marmarayseen intiina kale waan subasalaaxayseen aynu meel ku xidhno aynu iska durkinno aynu soo samayn ninkaana nabarkii taabtay buu wakaa waa in qudhan laga jara ayuu igu noolaanin waayo muxuu ga cararaya ciidankiisuu kala furfuraya ummad buu samaynaya islaama wuxuu kala maartay uu kala jebinayaa jundu shaydaan marka wule igu noolaanin hayga baktiyo wahaakada sidii baa go-aankii lagu fuliyey markiiba waxa la ballamay aamusa cidna ha u sheegina laakiin waa masaakiin aad bay masaakiin u yihin inta adduunku bay idhahdeen ha sheeginaye samadan dhan bay burkaba bahalka may filin xaggaba may eeginba hableen walba ha iska soo xidhaan guriga ha soo xidhaan daaqadaha ha xidhaan laakiin yaa ilaahay ka qarinaya subxaana wa tacaala ilahay baa markiiba jibriil soo diray jibriilna rasuulku u yimi calayhi salaatu wasalaam rasuulkana markiiba waa loo sheegay weli waxaa lagu yidhi caawa haween bartaadii ha hooyan caaisha ka warramayso inan yara waxaa leedahay rasuulku wuxuu noo iman jiray guriga abubakar maalintii ama gelinka hore ama gelinka dambe maalinta wuxuu noo imi gooraanu iman jirin duhur babillahi calaykum waad u fiirsataan rasuulka calayhi salaatu wasalaam markiiba wuxuu sameeyey afkuu duubtay waayo hadduu sidiisa ku baxo markiiba waa las taabanayaan shuuf waxbuu maqlay wuu diyaar garoobayaa abubakar buu ku socdaa dabeetna cid baa la daba dhigayaa waa inaan la garan iyagu laakiin socodkiisa yaqaaneen madaxuu duubtay dabeetana wuu dhaqaaqay guriga abubakar buu tegey wuxuu iska soo saaray yaa kula jooga abubakar wuxuu biabi anta wa ummi yaa rasuula allah waa ehelkaagiiun cid kale inama joogto waa caaisha oo markaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam u mehersan oo asma umulkhayr iyo haakada wuxuu waxa lay fasaxay hijradii abubakar wuu ilmeeyey asuxbata yaa rasuula allah rasuul allah baa ku raacaya haa buu yidhi wuu ilmeeyey farxad caaisha ina yar bay ahayd waxay leedahay maan moodayn in farxadda lala ooyo ilaa aan arkay aabbahayo ooyaya aan cidina waba ku dhufan cidina waxba u sheegin dabeetna waxaan ogaaday farxaddu markay xadka dhaafto inay oohinna isbedesho rasuulku markiiba calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey abubakar baa diyaariyey laba neef iyo ninkii daliilkaaskan insha alla sheegi doono calina wuxuu kula ballamay inuu barti u hoydo tafaasiisha hijrada iyo adwaartay martay iyo qaababkay noqotayna dib bayn insha alla ka arkay lamaa ra'ad qurayshu quraysh markay aragtay ana rasuula rasuulku sala allahu caleyh wasalam saara lahu inuu yeeshay asxaabun asxaab iyo waaansaarun ansaar u hiiliya yudaaficuuna canhu difaaca wayanshuruuna faafiya dacwatahu dacwadiisa samamuu waxay ku adkaysteen calaa qatli inay dilaan waitafaquu waxay isku raaceen calaa an yaakuduu inay ka qaadaan min kulli qabiilatin qabiilo kasta shaaba nin dhallinyaro ah wayajtamicu ay ku kulmaan amaama daarihi gurigiisa hortiisa faidaa kharaja markuu soo baxo darabuuhu darbata rajulin waaxid hal mar inay ku wada kulmiyaan liyatafaraqa damuhu dhiiggiisu si uu ugu kala firdho fi lqabaa'il qaba'ilka falaa yaqdiru aanay awoodin aqaaribuhu qaraabadiisa mi calaa muxaarabati alcarabi kullihim calaa muxaarabati quraysh buu uga jeedaa carab o dhan ma walakin allaha ilaahay aclamu wuxuu ogeysiiyey annabiya nabiga sala allahu alay wasalam bima itafaqat caleyh waxay isku raaceen qurayshu quraysh wa amara wuxuu amray bilhijrati inuu hijroodo ila almadiina bacda tashaawurin fi ma baynahum dhexdooda markay shireen faqaala lahum abu jahl wuxuu ku yidhi ina lii ra'yan ra'yi baan leeyahy ma araakum idinma arko waqactum calayhi inaad ku dhacdeen wa huwa waxa weeye an naqtulahu inay dillo faaqaruu ra'yu ra'yigiisay qireen waitafaquu waxay isku raaceen calayhi ra'yiga liyakuuna si u noqdo bada intishaari alislaami fii hayri maka wa hadihi xikmatun ilaahiya waa xikmad ilaahiya ilaahay subxaana wa tacala inuu rasuulku hijroodo waa xikmad rabbaaniya lannahu low intashara alislaamu bimaka hadduu islaamku maka ku faafo laqaala almubqiduuna kuwa nacabi waxay odhan lahaayeen ina qurayshan quraysh baa araaduu rabay mulka alcarabi carab inay u taliyaan facamiduu waxay u dhaqaaqeen ilaa shaksi minhum qof ka mida wa amaruuhu waxay amiir uga dhigeen an yadaciya inuu amaruuhu waxay amreen an yadaciya inuu ku andacoodo annubuwata nebinimo liyakuuna wasiilatan si ay wasiilo u noqoto linayla inay ku gaadhaan maqaasidihim qasabkooda casabat qurayshu quraysh waxay go'aansatay calaa qatli rasuul bacda duyuuci bacda duyuuc markuu faafay intishaar bay ka macnatay bacda duyuuci markuu faafay alislaam islaamka walhijrati iyo hijrada faatamaruu bihi isagii bay xadhig maleegeen faamarahu llahu ilaahay wuxuu amray bilhijrati inuu hijroodo alla subxaana wa tacala waxay ka baryaynaa in ilaahay diintiisa ina fahansiiyo camalka saalixana ilahay na howl yareeyo sal alla slam ala lahum biixsaanin ila yowmi ddiin ama bacd waxaynu kusoo jirnay bidaayadii hijrat almustafa sala allahu alayhi waaalih wasalam bilowgii hijrada rasuulkeenna kariimka calayhi salaatu wasalaam waxaynu soo aragnay sida loogu tashaday ee qurayshi go-aanka u gaadheen iyo sida go-aankooda loogu weheliyey iyo ciddii ku wehelisay sida ilaahay u baajiyey wixii ay maleegayeen ee ilaahay uga digay subxaanahu wa tacaala caawana acmaasha hijrada badankeedii baanu arkaynaa biidni illahi tacaala hijrat lmustafa sala allahu alayhi wasalam tawajaha wuxuu u dhaqaaqay rasuulu sala allahu alayh wasalam ilaa abi bakr waaclamahu wuxuu ogeysiiyey biamri illaahi amarka ilaahay lahu isaga amray fasa'alahu wuxuu ka codsaday abu bakar oo abubakar assuxbata inuu raaco wehel inuu noqdo faqaala nacam buu yidhaha waad ii noqonaysa uma hayaa waxay labadoodu diyaariyeen hayaa raaxilatayni laba rakuub lisafarihima say ugu safraan laba neefoo geela oo rakuuba ayay diyaariyeen waacdayaahumaa waxay u dhiibeen lidaliilin dalaqoon maahirin aad iyo aad u xariifa wa amaraahu waxay fareen an yajii'a bihimaa inuu la yimaado alaaa layaalin ay bacda alaai layaalin saddex habeen ka bacdi إلى غار ثور ففي الليلة التي عزم فيها ففي الليلة هبينك التي عزم فيها أي قوانصدين أو قوانصدين على الخروج إنه كبح من بيتي قرقيس التفى وحا اسكو وريتشي شبان دليرو شبان قريش دليرو دي قريشين حول داري قرقيس اسكو قدامين صلى الله عليه وسلم ورسول الله رسولك إلهي صلى الله عليه وسلم بداخله وكو قدتشري فلما جاء markuu yimi waqt الkخروج أmر رasuل wuxuu أmray iبنa camihi inanka adeerkii dhalay adeerkayin عaliيa بالnوم inuu seexdo calى فrاaشhi لأnlaa yashuka si aanu u shakin أxad midnaba fيi وujuudi bbeyti inuu gurigiisa joogo وأmara wuxuu أmray an yaruda inuu celiyo أmaanaaت النaasi dadka أmaanadooda ilaa أhliha dadki ugeeyo ثuma deetna kharaجa wuxuu ku soo baxay calىa أdaahi cadowgiisi faأlقى الlahu ilaahay wuxuu ku riday annawma hurda calayhim iyagii falam yarahu axad cidiba waa arki weydi uma taqaabala waxay iska hor yimaadeen maca abi bakr wasaara waxay u socdeen wasaara waa socdeen xataa wasala ilaa ay gaadheen gaara thawrin wakhtaba'a fiihi halkaana waa ku gabadeen dhacdooyinka hijrada habeenkii hore waxbaynu ka tilmaanay ee caawana intii dhinnayd markay sidaa ku ballameen inay dilliin iyo qurhkooyo inay go'aansadeen oo iyadoo la qaabeeyey sida loo dilayena cid walbana laga qariyey asaanu loo ilaahay kama qarin karaan ilaahay subxaanahu wa tacaala kama qarin karaan ilaahayna uu soo waxyooday jibriil jibriilla uu yimi waxaa rasuulku uu jeestay xaggaaga guriga abubakar waa maalinimadu waa hadhcad markuu u jeestayna halkaasaa waxaa bilaabantay wax la idhaahdo ixtiyaataat alhijra tallaabooyinkii hijrada waxaa halkaa laga soo qaataa shayga la idhaha tawakulka iyo noocyada uu leeyahy ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ammaanay tawakulka iyo tala saaradka ilaahay fatawakal cala allah inaka cala alxaqi almubiin fatawakaluu calayhi in kuntum muuminiin ilahay tala saarta tala saaradkaas waa nooci ma inaan idhaa tawakaltu cala allah dabeetana halkaa maro wadaa cid iga dabamayma mayso hadday taa cid odhanayso waxaa odhan lahaa ashrafu khalqi illaahi cid ilaahay abuuray cidda ugu qiimaha badnayda rasuulka ah sala allahu calay wasalam tawakulku wuxuu leeyahy laba dhinac inaad ilaahay qalbiga kaga kalsoonaato inuu ilaahay kuu xadhkaynayo waxba kaa xumaanayn iyo inaad tallaabooyinkii aad la timaado tallaabooyinka inaad la timaado oo soomaalidu waxay ku khaldan yihiin markay leeyihin ilaahay baa yidhi kelmadda yidhaahdaan aan ku beedhiye meel beedhsa seexo ilaahay inay u tiiriyaan baa qalada laakiin macnu waa sax markaad rabto in ilaahay ku baydhiyo adna isbaydhi laakiin haddaad tira laamidaaskuu duubaya ayaan gaadhinay marin ilahay baan tala saartay waxa weeyaan ma noqonaysa tala saarad qaabka rasuulku u dhaqmaya nin caraabiya u yimi yaa rasuul allah acqiluha am atawakal hashaydan miyaan dabradaa mise ilaahay baan tala saarta wuxuu haystaa laba isdiidan inaad tala saarato oo isaydaa ku ahaato iyo inaad xadhigga ku xidhato xadhigga tala saarato laakiin labada oo laysku xidho ama laysku daro ayaa tawakul loo idhaha rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam icqilhaa hashaada dabro watawakal alla tala saarana raaci ila dabarku waxba xijin maayo haddii ilaahay go'aamiye sidaa awgeed rasuulku wuxuu bilaabay tallaabooyinkii hijrada waxa ugu horreeya marka ugu horraysa inuu u tago saaxiibkii oo la isla xadido tallaabooyinka tegitaankaa uu tegayo ma ka dhex marayo duhur waa la dareemayaa dabeetna wuxuu sameeyey inuu wejiga duubto oo ilaa madaxa uu goor ku duubo suu gaala isaga qariyo kow markuu gurigii tegeyna wuxuu hi iska saar ciddii kugu dheeraada taasina waxa weeyaan waa nooc dignooni- digtoonida ka mid ah cidiya warkiina heline wixii dheeraada inaga saar waxaa kaloo diyaariyey daliilkii oo ay wada diyaariyeen nin dalyaqaana oo garhwadeenu noqdo oo dariiqa tusa ile iyagu may garanayn sidii la rabo ma garanayaan hadday garanayaanna abubakar baa yaqaanayo dariiqa caankee la wada maro u yaqaanaa kaana nin baxsanaya ma mari karo oo marka ugu horaysa kaasaa lagaa raadinaya dariiq cidla ala rabaa cidba aanay aqoonin nin waxay heleen aad iyo aad u yaqaan waa cabdillaahi ibnu urayqid addayli ninkan waan usoo laabanaynaa iyo qaabka u samaynaya halkiisan ku arki doonaa labada neefna waxaa sii diyaariyey abubakr oo wuxuu yihi waxaan siin jiray waraq alkhabid waraq alkhabidka oo geedka la yidhaahdo samurada waa quraca midhihiisa marka inagu naqano dhaameelka ayuu siinayey muddo dheerba uu sii diyaarinay xoojinay habeenkiina waa baxayaan saynu arki doonno rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey shay ka mida shayada asbaabta ah oo ah inaan gogoshiisii laga dareemin cali ibn abi taalib buu u yeedhay cali hawshuu qabanaya waa laba waa inuu iyaga waktiga ka lumiyo oo markay ka eegaan albaabka daloolkiisa ay arkaan in la jiifo meeshii la hurdo oo isku halaya idhahdaan haddaba waagayn sugno iyo ammaanadoodii inuu celiyo oo gaaladu iyagoo diidan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo la been baad sheegaysaayo alla kuma soo dirino waad been abuuranaysa ayaa haddana ammaanadiisa ogaayeeno nin walbaaba shayga qaaliga ah ayuu habeenkii la soo dhuntaa u yidhaha shaygaa meel adag igu xafid iyagu is aamini maayaan qofka alubaatilka waa nooca iyagu isma aaminayaan hebel loo dhiiban maayo wuxuu ogayey inuu ka baabiinayo isagay u dhiibanayeen haddii rasuulku markaa dhaqaaqu yidhaha hebelo waa taa alaabtaadi hebel waadna alaabtaadi waa taa waaba iska cadday inay dee markiiba tallaabo qaadi lahaayeen odhan lahay uu diyargarooya u dhaqaaqay saa ogeed cali labada hawlood buu qabanaya waxa la yaab leh ilaahay subxaana wa tacaala geesinimada uu ku manaystay sayidina cali radia allahu tacaala canhu iimaankaa keenaya gobashaa seexo haye geerina waa leela damcayo waa lagu soo sodaayo seexo go-aygana isku dad haddii lagu qoryo lo odhan halkaa seexo nad ogo inaad ka gamaado teexo ma ogid laakiin haddii lagu warramo lo odhan halkaa gama oo seexo ka loogu qaato ugu adag u yar jiibsanaya laakiin inuu marna wendha isu keena waxa weeyaan de arrin dhici karta maaha kolba uu iska qaado xoolotol ayaa kuu soo dhow laakiin waa gamay cali bn abi aalib maxaa se gamay waayo wuxuu aaminsanaa qadarka waa kii ku gabeeyen lahaa ayu yawmaya min almowti afir yowma laa qudir am yowma qudir yowma laa qudir laa arhabo wa min almowti laa yunji lxadar wuxuu leeyahy laba maalmood midna baqi maayo maalin waa laga qoray oo sinaba igu dhaaf mayso maalinna layma qorino baqo waxba iso ima soo wado laymama qorinbe saasuu ahaan jiray hawshiisa uu ka soo baxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaargaroobayay inuu habeenkii goorya daba baxo wuxuu islahaa quraysh weeye raagayaan laakiin way soo qadimeen waxbay yimaadeen goor hore tobankii dhallinyarada ahaa oo wada hubaysan oo diyaara iyo hogaankii fulinta ama howlgalka oo ah abujahal markuu halkii hubsadu ogaadaynu ku jirana wuxuu qabsaday hadal tiiqtiiqsi iyo qof aad nacabtood og tahay inuu caawa dhimanayo wixii la samayn lahaa ayuu tiiqtiiqsanaya intu kooxdii dhalinyar la hadluu leeyahay inna muxameda yacidukum muxamed wuxuu idiin ballan qaadaya haddii aad noolaataan haddaad noolaataan oo diintiisa qaadataan inay adduunka boqorra noqonaysaan adduunka qabsanaysaan haddaad dhimataanna inaad leediin jannooyin iyo beero beeraha urdun oo kale ah uu liidaya beeraha urdun oo kale helaysaan jannadii ilaah haddaad diidaanna inuu idin gowracayo oo hadhowna naar aa geli doontaan wuxuu soo ururiyey gebiga risaaladii rasuulka calayhi salaatu wasalaam balaayo ku dhacday ugu fahamsanaa laakiin meel kalaa looga yeedhay isagoo caynka ale wuxuu uga jeedaa waan isku hubnaa maanta caawa in laga takhallusaayo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam cali amray inuu jiifsado wuu soo baxay riwaayadda xooga badan waxay tilmaamaysaa bixitaankiisoo keliya laakiin riwaayadda odhanaysa intuu soo baxay buu yihi wajacalnaa min bayni aydiihim sadda wa min khalfihim sadda faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun waxaa soo saaraya ibnu isxaaq siiradiisa iyo ibnu hishaam labaduba ibnu isxaaq waxaa looga yarcawdaa inuu hadallada qaarkood aanu caddaynin iminka waa caddeeyey shaahidna way leeday riwaayadaasi markaa culimada xadiisku waxay leeyihin waa xasan waa la qaadanaya waxa weeyaan ilaahay awooddiisaa tilmaamaysa sida ilaahay weyn dhasaabay intuu soo baxay ayaa weli wuxuu ku daray inuu ciidna madaxa kaga wada daadiyo sidii buu kaga tegey goor dambe ayaa waxa u yimid nin markaasuu le maada tantadiruun war maxaad sugaysaan kuyo maxamed baanu sugaynaa khibtum wallahi wakhasirtum waa hogteen oo waa khasaarteen qad wallahi mara bikum soolka idin dhaafay maaha wadara calaa ru'uusikum turaab calaamadna waa idinkaga tegey inuu idin dhaafay si aydan u shakinan odhan namuu dhaafin waabu idin sii wada calaamadiyey calaamaddaas waa maxay waa idin sii wada ciideeyey waaba taabteen mise waaba ciidaysan yihin iyagoo taa ogaaday ayuunbay haddana yidhaahdeen way eegeen albaabkii soo kaa jiifa maaha ciidan meelahan inaga soo daaatay waxa maaha dhib male maxaa idinku soo wada daadiyey marka iyana waa xikmad kaloo ilaahiya waayo hadday markii dhaqaaqi lahaayeen inay meelaha dhow ku gaari lahaayeen baa laga yaaba ilahay baa waktigii ka riday oo halkiiba iskaga sugayeen ninkan u yimina culimada taarikhdu aad bay isgu oo xataa wuu arkay rasuulku inuu baxay waayo ninkii kale arkaya muu qabto muu qaaliyo afka gacanta geliyo wuxuu ahaa ibliis ayay u badinayaan sidaasaynu ku arki doonaa halka uu tagay iyo halka uu ka bilaabay dhaqaaqa twajha rasuulu rasuulku wuxuu u jihaystay ilaa abi bakr waaclamahu wuxuu ogeysiiyey biamri illaahi lahu in ilaahay amray fasa'alahu abubakr baa weydiistay assuxba inay israacaan faqaala nacam buu yihi ha uma hayaa waxay diyaariyeen raaxilatayni laba waxay diyaariyeen rakuuba lisafari ma ay ku safrayaan waacdayaahumaa waxay siiyeen lidaliilin dalaqoon maahirin aad iyo aad u yaqaan waamaraahu waxay amreen an yajii'a bihimaa inuu la yimaado bacda alaai layaalin saddex habeen ka bacdi ilaa gaari sawrin godka la yidhaahdo gaari sawr ففي الليلة هبينكي التي عزم فيها وقعصدي الخروج من بيت قرقي سنكبحه التف وحي اسكو وريتيي شبان قريش نلنتي قريشين حول دار قرقي ساريريس ورسول الله بداخله رسول الله كتري فلما جاء مركو يم وقت الخروج أمر رسول وحو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم ابن عمي نادرك عليا بالنوم إنه سهل على فراشه لألا يشك أحد عدنا ثاني وغشكين في وجوده ببيت إنه قرقة شوق ولا قوي إنه يسكد دبولي قال لقوي أخاني وأمره أمر أن يرد إنه عليو أمانات الناس تلك أمانته إلى أهلها ثم إذا تنخلت وحو بحي على أداء عدو يسوق بحي فألقى الله إلى وحو كطوري النوم هرد عليهم كركوذا فلم يروا أحد عندنا معرك ثم تقابل واحد كوري مدين مع أبي بكر وصار واسع دين حتى وصل إلا يقارين غار ثور قد كلا لا غار ثور واختبأ فيه اتفق الرسول مع أبي بكر واحد سكر راعين على الهجرتين يجرودان وجهزا واحد يرصدين راحلتين لبا نف وركوبة وخرج النبي من بيت قريه سكبحي ولم يروه ما يرك حتى وصل يقاره ويسقي وصاحبه إلى غار ثور واختبأ فيه طلب قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم raadintii iyo raadcadii ay raadaynayeen qurayshi rasuulka ilaahi sal allahu aleh wasalam lamaa saxad qurayshu qurayshi markay baraarugtay tilka leyla habeenkaa markay soo baraarugtay soo tooseen walam tajid ay waayeen fii beyti arasuuli sal allahu aleh wasalam guriga rasuulka ila bna camihi in adeerkii caliyan cali mooyaane ishtadda waxaa darnaaday xanaquhum xanaaqooda xanaquhum xanaaqa iyo cadhada fara badan ayaa ayaa aada u darnaatay faarsaluu waxay direen shubbaanun dhallintoodii oo bisuyuufi suyuuf ku hubaysa seef walcisiya ulad tabxasu raadinaysa can rasuul sala allahu alay wasalam fii kulli jiha waqad jacaluu waxay u yeeleen liman yaatiihim bihi cidda u keenta aw yadullahum calayhi ama tilmaantaa mi'ata naaqatin boqol geela oo jaa'isa abaalmarina waqad wasaluu waxay gaadheen fi lbaxdi canhu raadinta ila algaari godka bixaysu iyada oo low nadara hadduu eegi lahaa axadu midkood fiihi godka uu eegi lah la ra'a rasuula rasuulku arki laha sala allahu aleyh wasalam wa saaxibahu iyo saaxiibkii abubakar wa ra'aahum abubakar baa arkay fabakaa wuu awey faqaala lahu rasuul wuxuu ku uhi laa taxzan ina allaha macana faacma allahu ilaahay wuxuu tiray absaara almushrikiina indhaha gaalada waa tiray warajacuu way laabteen khaa'ibiin iyagoo guuldaraysta rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu gurigiisa ka baxay culimada taariikhdu labay u kala qaybiyaan ama labay u kala qaybsan yihiin halkay ku kulmeen isagii abubakar waxaa loo badinayaa guriga inuu ugu tegay gurigii abubakar qolo kalena waxay leeyihiin meel la idhaahdo bi'ri maymuun ayay ku kulmeen qolana waxay u xoogantahay xagga sanadka oo xagga sanadka waxaa xoog badan xadiisiyan inuu guriga abubakar tegey deetna kadin dambe ay ka baxeen xagga kale ee xagga xigmadana abubakar waa la ogaa inuu yahay gacantiisa midig in la ilaaliya ama suurtogala guriga cid loo diro lodha halkaa ilaaliya waardiyeeye inay meel kale ku ballaamaanaa caqligaa keenaya marka culimmo badan waxay u janjeersadaan bi'ri maymuun inay isugu yimaadeen waxaa ka mid a kitaabkeenna uma taqaabala maca abubakar buu leeyay abubakar bay meel isku qaabileen markay soo toosay qurayshi ee ay gurigii dabcan nimanku waxay ahaayeen gaala ha noqdaane wuxuunbay xeerinaya may ahayn sida nidaamadan baatilka ah ee aan waxbaba xeerin ee sagdhaxa guryaha jebinaya ee caruuraha ugu daadinaya ee marata ka oohinaya may ahayn iyagoo gaala waxbay dhowrayeen caado umay ahayn inay albaab jebiyaan way sugeen sugeen sugeen ilaa uu cali albaabkii furaayey taasi waa ta koobaad ta labaad mar alla markay cali arkeen waxoogay waa garaaceen waxay ku yidhaahdeen me in adeerkaa ayna muxamed ma garanaya buu yidhi meel ku jiro ma garanaya deeta waxoogay waa garaaceen ilaa kacbadii geeyey kacbadii ku xidheen dhowr saacadood buu xidhnaa haddana waxuun bay isku noqdeenoo waxay dhahan war dee ninkan waxba muu gelin way ka fureen iyaga oo ahlu baatila oo gaalo oo mushrikiina ayay saacado wax weyn u haystaan qof saacado xidhan ma aha inuu bilaahiyo sanawaad iyo qofuu ku maaratay halkaa ku baaba'o ama uu halkaa ku raaxaraado marnaba iyaga qorshoodu maaha waa gaalo waa inay dad badanoo islaami ay halkaa aad iyo aad uga digtoonaadaan oo meelahaan jeelashay buuxa iyo dad kale kale hufo dembiiluhuna u hano ka bilaa dembigaana aan waxba loo raacin cali way yar xidheen tallaabooyin bay qaadeen markaa quraysh ay ugu horayso taa cali ta labaad waxay tageen oo go-aan lagu gaadhay guriga abubakar in la baaro waxay ogaayeen abubakar iyo amiyadiis markiiba guriga abubakar baa la tagay waa la garaacay waxaa ka furtay asma binti abi bakr asma markii ay ka furtayna abujahal baa ugu horreeyey ayna abuuka buuri may aabbahaa iyo garan maayo dhirbaaxu isla kala jiidayo inantuu dhinac ugu tuuray ilaa dhagahan ay gashadaan iyo wasaakyadu ay ku dilaaceen hataa muu xerin inan iyo waxyaalaa la dhirbaaxi jirin waa halkuu xaaladu mar ayay ka muuqataa siduu cadhaysan yahay iyo cidduu islahaa khalaas mar dhaweyto uu xalayto uu ku kaftamayey arrimaha ee ku ushiray uu lahaa khalaas waa dhammaysteen ayuu maanta fariid ka waayay deetana waa cadhaysan yihin wuxuu sameeya isma kala ogaa duruqdii oo dhan rag baa loo diray dariiq waloo marka ka baxa cid baa la joojiyey waxaa gaafureegaya dhalinyaro hubaysan oo la leeyahay meelun ka raadiya waxa markiiba carab lagu dhaqaajiyey iclaan iyo ogeysiis oo lagu ogeysiinayo carabta dhareerkooda lasoo daadinaya ummadiba waxay jeceshayaa lagu holiyaa haddaan ummadda geeloo aana u bilownayn oo dilaayo geel baan ku siinaya gaalada imka cadcad halkii ka dhaqaaqijin maayaan laakiin haddaad xoolaha dollar iyo tiraado yuuraan ku siinaya khalaas u diyaargaroobaya haddii gaaladaa la odhan lahaa wax kala la isiinayaana may dhaqaaqeen waxa la taabtay bartay ka daarmayeen markaasaa boqol halaad ayaa laguu soo tubaya ilaa cid walba oo dhaqaaqay marka waxaa kaloo isticmaalaan qodobka shanaada qasaasiya alcasar qolada raadka taqaana dadka waa kala yaqaanaa xataa dadka reemiyiga aba kala yaqaana niman baa raadka ku takhasusay oo aad u yaqaan kuwiina waa la shaqo geliyeyo waa lagu hawlgalay intii o dhan waxay keenayaan in hawshaa la galo qurayshya saasay u diyaargaroobayaan rasuulka iyo saxaabaduna way diyaargaroobeen rasuulku wuxuu sameeyey calayhi salaatu wasalaam caayiladii reer abubakar gebigooda waxa laga dhigay heegan hawshiina waa loo qaybiyey cabdillaahi bni abubakar oo nin yara oo maskax badan waxa lagu qaybiyey sirdoonka iyo warraadiska macquul maaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo abubakar intay god galaanu in goorta la qabanaya sugaan waa inay ogaadaan waxa socda iyo xaaladdu halkay marayso miyaa lagu soo dhaweeyey miyaa laga fogiyey ma loo tashanaya waa inay ogaadaan yaa warkaa keenaya inankaa arbaska agmarmaray